Halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
waxaa ka soo qayb galay sideed beelood oo beelaha gobolka hiiraan dega ka mid ah beelo yaruna way naga maqan yihiin waana ugu baaqnay inay shirka dib u heshiisiinta kasoo qayb galaan ay walaalahooda la heshiiyaan ay waxqabsadaan inay maalmaha soo sociri doonaan insha allah reer hiiraanna waxa weeye waxay ku dhisnaa jireen isu dulqaadasho iyo isu tanaasul iyo isdhexgelin ayadiina hadda in meesha laga helo aadaa ma aragti loogu baahan yahay waxaa laga yaabaa khilaafka maamulka dhexdiisa ku jira inuu xataa beelaha saameeyo oo beela saas ay nooga maqan yihiin waxaan leenahay marka walaalayaal waa idin daaweyneynaa insha allah beelaha aada xoogaa cudurka gadaal u geliseenna waa daaweyneynaa waxaa maanta nagu soo biiray xildhibaano lix ah oo reer hiiraan ah xildhibaano kaloo badan oo reer hiiraanahuna waa imaan doonaan insha allahu hal ujeedaan leenahay gobolka hiiraan oo nabad noqda aayihiisana ka tashada halkaa ujeedaan leenahay qofna lagama riixayo qofna laguma sid bursi lama siinayo waa naga wada dhexeeyaa xeeraduna dhexday noo taallaa meel gaar ahoo cid u qorshaysanayo ul gaar ugu jarani ma jirto beelaha naga maqan oo runtii waan ka xumahay annagoo gobolkii caasimadeedii joogno oo cid loo diidaya aanay jirin oo hoolkan quruxda badanna noo dhisan yahay in meel cidlaahoo dhagiya oo qoraxa oo muxuu ahaa meel la hargala iyo meel roob laga gala aan laayin midna dad ay yidhaahdaan shiraan ku qabsanay oy meediya alla hadlaan waxaan leeyahay waa ayaan darro weyn looma diidin halkan codkiisau ka dhiiban karaa fikirkau ka dhiiban karaa waa caasimadiisii waa gobolka caasimadiisii marka aad baan uga xunnahay meediya in inta laga hadla la yidhaahdo meel duurahoo cidlahoo dhagiyaan joognaa oon shir ku qabanaynaa oo reer hiiraan shir ugu qabanaynaa waxaan sheegayaa waa wax xaqiiqo ah gurina kama dhisna daaruna kama dhisna geedna kama waabna meesha la sheegayo waana wada naqaanaa gobolka hiiraan meel naga qarsooni ma jirto waa reer hiiraan miiskanaa laguu ogol yahay xaqaagana ka qaado codkaagana ka dhiibo fikirkaagana ka muuji maxaa kalifay meel cidlaha qorax iyo roob ku da-ayo inaad tiraahdo roob muxuu ahaa shir dib u heshiisiinoo hiiraan baa ka socda war xaqiiqadaan isu sheegnay reer hiiraan nin laga leeyahay